إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeene idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah muwaadiniin soomaaliya ayaa ka mid noqday dadkii ku nafwaayey duqaymaha uu maraykanku ka fulinayo dalka yemen maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xiriir toosa uu la yeesho maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka filistiin qaar ka mid ah soomaalida ka soo laabatay koonfur afrika ah ayaa ka hadlay dulalka joogtada ah ee muwaadiniinta soomaaliyeed loogu geysanayo gudaha dalkaasi madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa lagu eedeeyey inuu ku lug leeyahay boobka dhul ay leeyihiin dad shacab ah oo ku yaala magaalada muqdisho intaasina waxay ahaayeen qodobada warkayaga habeenkooda ugu waaweyn haddana u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
waa hagaag isku soo noqod waacan dhegaystayaal waa habeennimo arbacaa labada dulqacdo sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena ku asteysan sagaal iyo labaatanka bisha afraad sannadda laba kun shan iyo labaatanka muwaadiniin soomaali ah ayaa ka mid noqday dadkii ku nafwaayey duqaymaha uu maraykanku ka fulinayo dalka yemen faahfaahinta warkanina waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena mubaarak cumar wararka ka imaanaya magaalada sancay dalka yemen ayaa ku waramaya in duqayntii dhowaan ka dhacday magaaladaasi ee uu maraykanka fuliyey ku dilay dad badan oo ay ku jiraan soomaali inta la xaqiijiyay ugu yaraan duqayntan waxaa ku nafwaayey lixdan jeedar ruux oo ka soo jeeda qaaradda afrika kuwaasoo ay ku jiraan dad soomaali ah halkay ku dhaawacmeen afartii toddoba kale dadkan ayaa ku jiray xabsi ku yaalla dalka yemen oo ay gacanta ku haayaan kooxda xuutiyiinta ee taabacsan xukuumadda shiicadaha ee iiraan waxayna dalka yemen ugu tageen si ay ugu tahriibaan sacuudiga kooxda xuutiyiinta ayaana gacanta ku dhigay iyadoo qorsho u ahaa in dib loogu soo celiyo dalalkooda kooxda xuutiyiinta ee dagaalka adag kula jira maraykanka iyo yahuudda ayaa dhankooda sheegay in xarunta la beegsaday ay ahayd mid ay gacanta ku hayaan waxay ugu yeereen hay-adaha socdaalka caalamiga iyo bishcas isla markaana weerarku u yahay dembi dagaal ilaa iyo hadda wax waraa kama soo bixin dowladda maraykanka ay geystay duqayntan bahalnimada ah iyadoona horey u sheegtay inay beegsatay xarun ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen weerarkan ayaa kusoo beegmiyay xilli uu maraykanka wada duqeymo ku beegsanayo kooxda xuutiyiinta tan iyo shan iyo tobanka bishii maarso markaasi oo ay bilaabeen xuutiyiinta dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah maraakiibta ka gudbaya badda casriga gacanka cadmeed iyadoona si gaar ah u beegsada maraakiibta ay leeyihiin dowladaha maraykanka iyo yahuudda maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xiriir toos ah oo la yeesho maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka filistiin faahfaahinta warkanna waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena maxamed muudey abumuslim wasiirka arrimaha dibadda maamulka la baxay somalilan ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan daahir aadan ayaa waraysi u siiyey wargeyska daily euro times wuxuu ku sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay xiriir uu la yeesho maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka falastiin wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay somalilan wuxuu sheegay in siyaasadooda arrimaha dibadda ay ku dhisan tahay danahooda in xiriir toos ah la yeeshaan yuhuuddana ay ula mid tahay xiriirada kale ee ay la yeelanayaan dowladaha kale sida uu tilmaamayo wargeyskani qoray warbixinta wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay somalilan cabdiraxmaan daahir ayaa yiri diyaar ayaan u nahay in aan la xiriirno dowlad kasta oo uu adeegaysa danaheena waxaana aaminsannahay in xiriirkeenna dibadda uu salka ku hayo maslaxadaha aan isdhaafsanayno iyada oo ka fog aragtiyo kale waayadii u dambaysay ayaa warbixinno soo baxayay waxay tilmaamayeen in maamulka la baxay somalilan uu qorshaynayo inuu caadiyeeyo xiriirka kala dhexeeya yuhuudda isaga oo taas ku bedelinayo in maraykanka uu aqoonsado maamulkan qaar ka mid a soomaalida ka soo laabatay koonfur afrika ayaa ka hadlay dilalka joogtada ah ee muwaadiniinta soomaaliyeed loogu geysanayo gudaha dalkaasi waxaa warkan inoo faahfaahinaya waryaheena cabdulqaaliq macal cabdiweli dadkan oo qaarkood ka yimid dalka koonfur afrika ayaa goobjoog u ahaa dhacdooyin halis badan oo ay kala kulmeen burcadda koonfur afrikaanka ah ayaa waxa ay ka hadleen dilalkii ugu dambeeyey ee dalkaasi loogu geystay dhalinyaro soomaali ah waxa ay dhalinta ugu baaqeen in ay dalkooda dib ugu soo laabtaan kuwa hadda joogana aysan aadin dalalo shisheeye iyagoona ka hadlay dhibaatooyinka ay ku wajihi karaan waddamadaasi
waxa waaye dilkii wuxuu noqday dil qabab kale oo aad argagax leh oo loo abaabulaayo waarkii hore waxay ahayd xaaladdu wax tuugo ku saabsan oo iska dhordaayo weliba naftaada markii hore kuu seerkaraynaya laakiin hadda tuugga iyo qofkaas kaloo soo aadaayo wax kaa raba kow waa inuu ku dilaaba uu nafta ku dhaafiya halkii iyo labada kale soo hara uu rabaa inuu la macaamilo marka arrimahaas waxa weeye waa arrimo maaragtay wallaahi aad argagax u leh wiil aan hadda aqaano oo hadda weli waa wajooga laakiin asxaab badan waa aqaan oo dhibaato loo geystay hadda wiila maxamed xasan laay oo xaafad madiin diran jiray labada kun koo tobanka xabad dhawr loo dhuftay ilaa hadda waan cuniga waa barlaati waay xalaan dambo dhaqaaq mala xalaan laakiin waa dhaqaaq fiican yihin waayo xagga waxaa waye dilna kuu dheryahay xantidan waa laga dhaaca nolol ku meelsid cibaado ku meelsid waxaan dhihi lahaa dhaan soomaaliyeed waddankaas ha u dhimina waddankii imaada waddankii anfaaca aan leeyahay dalka koonfur afrika ayaa waxaa muddooyinkii dambe aad ugu soo badanayay dilalka loo geysanayo soomaalida ganacsiga u tagtay waddankaasi iyadoona ay hadda bilaabeen in ay dib isaga soo laabtaan dalkooda soomaaliya maadaama ay arkeen dhibaatooyinka loogu geysanayo dalalka shisheeye haba ugu sii darnaadee dalka koonfur afrika mahadsanid dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa lagu eedeeyey inuu ku lug leeyahay boobka dhul ay leeyihiin dad shacab ah oo ku yaala magaalada muqdisho faahfaahinta warkanina waxaa inoo haya waryaheena farxaan cali cabdulaahi dadkan oo ku nool xaafadda buulaboocley ee ku taalla agagaarka miisaanka dhuxusha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhulkooda laga boobayo islamarkaana ay u yimaadeen shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo u sheegay in xasan sheekh uu dhulkooda doonayo laguna amray inay uga guuraan saddex maalin gudahood waxay intaasi ku dareen in loo hanjabay haddii ay dhulkooda uga guuri waayaan muddada loo sheegay annagoo deggan xaafadda degmada daarasalaam miisaanka dhuxusha annagoo deggan buulabooocleyaa la yidhaah meeshaasaan deggannahay shalay waxaa noo yimiday saldhigga bari iyo taliyaha degmada yaakshiid waxayna yidhaheen dhulkan xasan shiikhaa aa qaadahaaya ka wareega sharci laynkama rabo haddee war kale laynkama rabo saddex beri gudahood uga baxay yidhaheen guryaha annaguna dad masaakiina oo sharcigooda leh oo dawladisiyaad barre wax u sharciyaysaan nahay intaasaan deegaan ahayn intaasaan ku noolayn aniga waa ku dhex dhashay dadka ilamiduhu waa ku dhashay xaqayna saasaan u leennahay shalaa naloo yimid saddex beriyaa naloo qabtay waxaana la yidhi ka guura haddii kala dambasaa laynka dhiga ma ahan markii ugu horraysay oo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh lagu eedeeyo boobka uu ku doonayo la wareegidda dhulka ay leeyihiin shacabka ku nool magaalada muqdisho si kastaba magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa hareeyey cabashada dadka sheegaya in dhulkooda xoog lagu qaadan rabo waxaana xusid mudan in madaxweynaha dowladda federaalka in inta uu joogo xukunka dad badan xoog looga saaray dhulkii ay degganaayeen iyadoo loo adeegsanayo awood ciidan sida ay sheegayaan dadka goobjoogga u ahaa dhacdooyinkaas kaasina wuxuu ahaa farxaan cali cabdulaahi oo nooga waramayay eedeyn loo jeediyey xas sheekh maxamuud dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka habeen intaa ayaana kusoo gebagabaynayaa warka habeen ee raadiyaha alfurqaan kulan ka leh oo wacan oo xiiso leh dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan